ay tahay adoo wanaagsana lagu bedeli karaa adoo xunna waa lagu bedeli karaa marka sidaan dastuurka uu qabo madaxweynuhuna awoodiisu ay tahay inuu gudoomiyuhu uu bedeli karo ama gudoomiyaasha gobolada uu bedeli karo madaxweynahana waxaa runtii bedelkan ama mataqaana xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka hiiraan cali caraale soo jeediyey bulshadii deegaanka madaxweynaha runtii codsi usoo jeediyey golaha wasiirada ayaa madaxweynaha ka gaaray wasaaradaha cadaaladda iyo amniga iyo maaha la dhahaye iyo usoo jeediyey wasaaradda maaliyadda marka iyo weliba sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo iyo salaadiinta gobolka hiiraan marka madaxweynaha isagoo rabitaanka bulshada eegaya ayaa waxa uu qaatay talada ay usoo jeediyeen wasiiradii ay usoo jeediyeen bulshadii ay usoo jeediyeen doobtii iyo odayaashii dhaqanka ahaa sidaas ayaa keentay in xilka looga qaado gudoomiye cali caraale waxaana lasdooni laha insha allahu in sida ugu dhaqsiyaa badan leh xilka ay ku kala wareegaan gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee iminka